You're listening to 3CR.
Community Radio.
855 AM.
bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaasha qaadaha qiimaha halkan waa tiriisa codka afka soomaaligaena xamdi axmed cali ee la socodsiina habeen kastoo talaadaha siddeedii barka ilaa sagaalka iyo barka dhegeys wacan brogram xiisalaya caawa idii haynaa runtii waxaad la socotaan in doorasho wadankan austraaliya uu u dureeray sabtidii lasoo dhaafay doorashada natiijadeeda iyo idinla wadaagaynaa iyo waxyaalihii ugu waaweynaa ee arrintaa ka soo dhacay waxaan kaloo iyadana idinla wadaagaynaa in gobolkan victoria oo muddo hadda dhowr usbuuca baan u malanhayaa aan taliya booliska oo rasmi ah aan haysanin in loo cayimay oo ninkaas oo weliba ka yimid dibadda oon ahaynba gobolka xataa wadanka australia xataaba aan ka imaanin oo dibadda laga keenay bal ninkaas iyo arrimaha uu kusoo korrin doono iyo waxa laga yidhi ayaan insha allah iyagana idinla wadaagi doonaa ee dhegaysi wacan dhegeystayaal halkan waa tiriisa codka afka soomaaligana xamdi axmed cali la socodsiina habeen kastoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka waxaa asna ila daadihin doona caawa oo stuudiyaha ila jooga liban Eh, liban soo dhawow waa mahadsantahay xamdi Eh, eh, waxaa eh, aan dhegeystayaal haddaan ku bilowno arrinta doorashada iyo wixii dhacay iyo wacdarihii la isla maray doorashadii eh, federaalka eh, liberka iyo liberaalka iyo meesha kala jira dib baan ka yaan waan ka hadli doona insha allah waan soo usoo gudbi doonaa laakiin waxyaalihii kale xiisada lahaa eh, liban eh, eh, mataqaana wararkan ka maqlaynay mid xagga haddaan ku bilowno gobolkan victoria eh, waxaan ognahay muddo hadda dhowr isbuuc laga joogo eh, laba isbuuc mise dhowr- adoo afar isbuuc meelaasaan u malanaya commissioner long term eh, shine shine patterson waxaan u malanaya eh, ayaa iscasilay arrintan wuxuu- waxooga yaroo taariikha bay lahayd libanow waxaa dhacday in eh, eh, guddiga eh, matala eh, booliska ayaa waxay eh, wax la dhaho eh, vote of no conference ayay cod macnaha kalsooni darri ah inayna ku qabin eh, taliyaha booliska yay soo saareen markay arrintii ay soo saareen ayaa markaa waxaa dhacda cadadu waxay ku dareertay eh, eh, ninka booliska dabcan waxaa shaqada u dhiiba dowladda ee boolisku xubnahooda uma doortaan oo sidii meel la doorta ma aho laakiin sidii dadka uu u talinhaya ee uu shaqada gelinhaya waa dadkaas weeye marka marka haddii kalsooni darre ay ka soo saaraan dowladdu hadday iyadu kalsooni ku qabto dowladda ayaa waxay tidhahdaa eh, lug, ninkan eh, waan ka xunahay inaynan kalsooni ku qabin laakiin se waa nin fiican shaqo fiican buu qabanhayaa eh, taageeradana da buuxda buu haystaa saasay dhahayaan marka markii ay soo saareen arrintaas soo baxday yaa ayaa marka dowladdu eh, ma ayna tusin kalsoonidii ay ku qabtay ma aynan waxaan malaliyaa baramyuhu ma uunan hadlin wasiirka booliskuna muusan hadlin ma aynan dhihin eh, ninkan waan ku kalsoonahay wax noocaas oo kale ah taas ayaa marka waxay ka dhigtay ku qas- muujisay inuusan ninkan uusan kalsooniba haysanin haddii dadkii uu u talinhayey aynan kalsooni ku qabin dowladdiina aynan iyadana intay soo baxda annagu waan ku kalsoonahay aynan dhihin inuuba meesha eh, waxba uusan u olin Sa- tiibu marka wuxuu yiri waan iscasilahayaa Eh, waxaan u malaynayaa muddo yar xataa waxaa lagu nin ku- kumeel ku-xigeenkiisii waxbaa loo dhiibay kii naftigiisu aad uma hubataa asna wuu ka baxay wuu is- wuu iscasilay baan u malanayaa adoo isku duduubkii arrintii maanta ayaa shaaca waxaa laga qaaday in police commissioner cusub la la la appoint gareeyey oo shaqadiisa bilaabi doona bisha eh, lixaad labaatan iyo toddobaad inay tahay u malanayaa bishii lixaad labaatan iyo toddobaad bilaabi doona liibanow arrinta eh, xiisaha leh waxay tahay oo laga yaaba inaynan australia horaan hadday ka dhacdo victoria aan ka dhicin ugu yaraan in ninkan uusan ahayn victorian waa sax booliska victoria uusan ka tirsanayn bal uusan xataa australian ba ahaynba xataa dibadda laga keenay laakiinse dibaddu aad dibad usii fog ma aho waa waa new zealand meelaad meelaad adugu aad yar taqaano ama laad mar soo martay marka aad ooma sii Waa sax.
meel fog lama sii aadin Waa- laakiinse haddana se gobolkii victoria waa laga baxay wadankii australiana waa laga baxay ninkaas oo waxaa la yidhi taariikh aad u eh, saraysa leh wuxuu new zealand booliska hogaaminayay baa waqtigii magaran argagixisada ay ka dhacday masaajidka dadka lagu gumaaday waa sax yuu asaga ah ninkii taliyaha booliska ahaabuu ahaa oo arrintaas loo arkay inay si aad u u gudbiyey u- u ma- u maamulay mar iyadana waxaan xusanaa ay eh, iyadana ka dhacday volcano uu ka kacay oo meel dalxiis dad u tagahayeen oo dad badan ay dhaawac ku- wax ku gaadhay oo iyadana eh, emergency wax ka bilowday Sa- ayuu asagana gacantu ka hayo ismaamulahayay ninkaas oo hebel bush la dhaho magaciisa damasi farisnimkiisa ma garanayo ayay dowladdu maanta shaaca ka qaaday Sa- Eh, liban siday arrintu u shaqaysana waxaa weeye eh, dowladda ayaa waxaa in boolice commissionuhu waa shaksi madax bannaan waa sax dowladda caadiga ahi ee jirta ee bramiyaha wuu ka madax bannaan yahay Eh, inkasta oo dabcan ay yihiin qolada maamulka haysa oo inuu hadalkooda dhegaysta ay tahay Waa sax.
laakiinse isaga inuu amar toos iyaga oo aan amar qaata ma aho waa madax bannaan yahay taas macnaheedu waxaa weeye waxaa uu ku lagu shaqaalayn recommendation ay dowladdu bixisay Sa- waxaase shaqada siinhaya oo u dhaarinhaya eh, gabanaha Ah, gabanaha gobolka Vi- victoria Sa- ayaa dhaarinhaya oo shaqada u dhiibahaya taas marka waxay kutusaysaa waa institutiyana waxaa jira ee la dhaho eh, independent ah oo ruuxan marka hore dowladda ayaa soo baaraysa ayaga ayaa kasoo baarandegahaya ayaga ayaa soo jeedinhaya oo dhahaya ruuxan inuu shaqada loo dhiibaan yaan aaminsanahay markaasaa deedna shaqada loo dhiibi laakiinse eh, waa independent macnaheeduna waxaa weeye dadku ay- aan jecel inay fahmaan independent macnaheedu ma ahun ruux un wixiisa iska wadan oo aan dowladda iyo shaqo isku lahayn wax soconaysa ma jiro hal dowladda meesha ka jirta Eh, macnaheedu waxaa weeye amar toosa la siin mahayo wadatashi arrimahan maxaa sababaya marka labadan booliis is- midna is casilay midna aan ka haysan niyahow eh, horta arrimo badan baa yaa iska jir jira hadda ninkan eh, boolice commissionaha ahaa taariikh buu leeyahay marka dib loo noqdo runtii Waa sax.
Eh, wuxuu ku jiray oo uu ho- taliye hogaaminhayay uu ahaa qola la dhihi jiray unmal barana task force qoladii magara gaanlaanki qoladii gaanka ahaa ee melbourne isku dagaalami jiray islaynhayay Waa sax.
ee daraaga iyo balaayada ku dagaalamayay ee kooxdii la dagaalamaysay khaaska ahayd iyo horta waxyaaluhu ku soo baxay waxaan xusuustaa nin cashir leh oo dheer oo xo- maaragtay aad moodeyso murqala buu ahaan jiray Waa sax.
ee waxyaalaha qolada marka ay lugta la galeen ee muddo dheer hadda xataa socotay waxaa ka mid ahaa in ay gabadh ee, da- qoladan gaanka ahaa looyar u ahayd Mm.
ay boolisku dhiil hoosa la galeen Mm.
oo inay ayaga u noqoto informa Sax.
ee ee, ay iyo- iyo heshiis hoosa la galeen Waa gartay.
tiibaa marka arrintii markii dambe waxay keentay waxay noqotay ee, ma taqaanaa ee, maxaa la dhihi jiray ee, aad looga looga ee, walwalay Sax.
ee, corruption ma dhihi karno laakiinse erey kale muxuu ahaa ee, adug waxay keentay ee, ee, walacad badan iyo shaki badan waxaa la jecel yahay in ee, awoodaha jira la kala ilaaliyo Waa sax.
boolisku dowr buu leeyahay oo waxay keenaan dadka ayay dembiga eh, ma taqaana ay ku eedaynhayaan ayay si madax bannaan u soo hordhigaan eh, maxkamadda Mm.
maxkamadda ayaa markaa hadda iyadoon faragelin lagu samaynin yay wixii oo intii lasoo hordhigo wax alla wixii evidence la haday ayuu qaaligu marka go-aan ka qaadanhayaa Waa sax.
dowladduna waa waxa labadaba booliska arrinta dadka hor keenhaya iyo maxkamaddaba korka ka maamulhaya lacagtoodii iyo resourcekooda gacanta ku haysa marka saddexdu waxay ahayd inayn isfaragelinin marka meeshii waxaa ka soo baxaysa marka booliskii uu arrin qarsoon weliba hadduu xataa uu ruux isticmaalayo dhahan ruuxaasa makhraati noo aha waa waxba waa okay weeye laakiinse ruux dadkan caawinhayey oo markii si loo fiiriyo eh, mid kalen kuu sheegay libaano iyadana muhiim oon bartay intaan eh, weliba legalka aan, eh, nin looyar iyan aan caawinhayey Sax.
dadka looyarada ahaa waxaa loo arkaa inay yihiin officer of the court inay maxkamadda ka tirsan yihiin yaa loo arkaa Sax.
ruuxa looyarka ahaa ee dadka matalahaya waa ruux ka tirsan weye maxkamadda Maxkamadda, waa ha qaaliga ayuu hoos yimaadaa taa marka haddii booliskii marka ayba ruuxii looyarka ahaa ee ahayd sharcigii inuu dhinac ka ilaaliyo oo uu xaqa eh, ma taqaana uu dagaalamahayo oo sharciga isagoo isticmaalaya Sax.
haddiiba booliskii prosecutorka samaynhayay ee dadka eh, soo horkeenaya maxkamadda Sax.
oo iyagii la shaqaynhaya weliba si qarsoodi ah that means undermining ayuu ku sameeyey systemkii iyo waxa la dhaho weliba eh, ma taqaana trustiga Trust.
ay dadku u qabaan Waa sax.
taas marka waxaan u malaynayaa inay xidhiir la leedahay eh, ninkan waxyaalaha eh, lagu qabsaday Waa sababtoo dadkii eh, qaybta yu- eh, taliyayaashii sare buu ahaa Waa sax.
waxaana xusuusataan iyadana muddo aan sii fogeyn nin ka mid ahaa dadkii ugu caansanaa oo lagu xukumay cim- cimri aad u fara badan dhowr iyo labaatan sana miyaa lagu xukumay tony macbol Ciao.
yaa laga soo daayay xabiska mar hadda sii fogeyn Sax.
wax kalena ma ahayn wuxuu uga soo baxay in uu yidhi si sharci ah oo sax ah oo nidaamka waafaqsan maxkamadda iima saarin maadaama uu looyaradii imatalaysay Sax.
ayba booliska sir qar- ay qarsoodi war ugu gudbinaysay Waa sax.
in wuxuu ku dooday eh, cadaalad ma aanan helin sababtoo ahaa ruuxii dhannaa en ku kalsoonaayay em- en- en- en sirtayda u sheegahayay ee sirtayda ogaa Waa sax.
ee inuu idifaaca ahayd Waa sax.
ayaaba booliskii maxkamadda isaarahayay yaa yaa yaa u shaqaynayay Waa.
tii baa markaa waxaa la dhahaa australia nidaam waxaa jirta ay isticmaalso la dhaho the benefit of the doubt in ruuxa la siiyo haddii dembi lagugu hayo asaa dembigaasi ay ay u eg tahay inaad gashay iyo inaadan gelin ay ay wax yaroo shaki ah ku jiro in yaroo shaki haddii la geliyo oo macquul ah inaadan gelin waxaa la dhihi qaaligu inta uu ruux dembi aan gelin la xidi lahaa ama la ciqaabi lahaa ruux dembi galay ha baxsado Waa sax.
markaasaa la dhahaa- kaasaa marka looga jeeda benefit of the doubt macnaha ruuxa hadduuba shikiba meesha soo galo ruuxan dembiga ma galay mise ma gelin intii ruux aan dembi gelin la ciqaabi lahaa ruux dembi galay Sax.
ha baxsado yaa yaa dhaanta macnaha saa darteed baa marka mar hadduu shiki meeshii soo geliyey inuuba uusan cadaalad usan helin oo looyaradii caawinaysay ayba eh, la shaqaynaysay booliska Booliska. Sax.
yaa marka waxaa la yidhi abiil buu qaatay Ah, hadda abiilkii lama lama lama go'aaminin oo lama dhihin dembigii ma aadan gelin Sax.
laakiinse se wuxuu yidhi maadaama oo arrinta macquuloo miiskii soo dhigay ayuu wuxuu yidhi hadda waa yahay inta abiilka aan ka- natiijadooda ka sugahayo ciqaabteeda yaan igu sii soconinoo eh, ha la igu soo daayo eh, wixii la dhihi jiray wu- eh, eh, eh, waas maxaa la- waas miyaa la dhihi jiray in eh, lagu soo daayo Waa gartay.
oo uu banaanka u joogo Ha.
Waa gartay.
marka hadda nin xora muu aho Sax.
laakiinse se macnaha waxaa weeye bounty macquula meesha keenay marka marka eh, taas marka inay qayb ka tahay aaminsanahay ma aanan hadda akhriin Sure.
laakiinse waan hubaa inaynan ka inaynan ka waxaysnayn sababta dadkii arrimaha ku jiray buu ahaa Sure.
haddana nin loo arkayay inuu ahaa kuwii ugu waaweynaa oo xataa loogu tuunsan yahay inuu qayb weyn ka qaatay dadkii dhintay ee iyaga dhexdooda isdagaalamayeen Waa sax.
inuu maanta xabis ka soo baxo Waa sax.
Eh, go-aamadii uu asaga iyo rag ay ku jiraan ay sameeyeen Sax.
yaa yaa qayb yaa qayb ka ahayd marka taasaa waxaan u malaynayaa keenaysa in eh, booliska xaggiisii inaynan kalsooni ku qabin Sax.
inkastoo laga yaabo inay moo tahay maamulka iyo siduu hadda wax u samaynhayo Waa sax.
laakiinse dowladdu iyadu xaggeeda wax ayna kalsoonida u siinin waxay- waxaa laga yaabaa inay taa ka mid tahay oo hadday hadda dowladdu soo istaagta ay tiraa no no ninkan kalsooni buuxdaan ku qabnaa waxaa laga yaabaa inay dhahaan oo dadku inay dhahaan oo ma ninkan sharcigii jebiyey ee meeshii ay sharciga inuu ilaaliyo ee, hoosta heshiiska kala galay ee, islaan looyaradaha Sax.
ila waxaa weeye wax yar haddii ruuxu uu sameeyo waxyaalaha waaweynna way ka suurtagashaa oo kaleto weye marka dadka caadigaa wuxuu dhahay ruuxan hadda iska caadiga meelahaas ka dhaxul wadaa saan ku ogahay looyarkan aniga imatalahaye ee xataa wax yaroo lacib saqiira maarata traafik xataa ku saabsan Waa sax.
seen ku ogaanaya inuusan bool- duuliska la shaqaynin marka marka waxay runtii ku samaynaysaa waxa la dhaho kalsooni oo aadna loogu dadaalo ayay ayay ku samaynaysaa marka taas marka gu- waa su-aal fiican weeye ha marka taas baa eh, waa ku dhacay wuu iscasilay eh, waxaa hadda kuwa ku meelgaadh u waday Eh, middan aan idhi gobolka dibaddiisa markii koowaad oo dibadda laakiin hadda gabadh islaan la dhihi jiray eh, nixon oo victoria cabaar commissioner ahayd taliyaha booliska ahayd Sax.
waxaan u malanaya waxay ka soo jeeday new south wales ha laakiinse horaan ma aynan ahaan jirin dalka dibaddiisa Waa sax.
waxaan u malanaya inta aan garanaya aniga waa markii koowaadoo eh, laga keeno Sax.
dalka dibaddiisa ee- ee ruux mataqaanaa looga keeno eh, police commissioner ha looga keeno ha marka middaas waa mid cusub Sax.
Eh, waan ognahay waxaan eh, in yar ku yara dari Eh, berigii hadda maalinkii ninkii walaalkeena loo naxariistay ee boolisku eh, lagu eedeynayay boolisku inay dileen eh, futscray Futscray, ah.
Eh, waxaan xusuustaa ninkii booliska markaa matalahayey runtii eh, qoraal aan facebooka soo geliyana waan kaga hadlay ooma aana bogin waxayna tusaysay show khibra la-aantiisa iyo iyay ku tusaysay siduu uu u hadlay runtii omaana bogin Eh, waxaadna arkaysay inay booliska iyo dowladdu ay r- laba meeloo yar kala fog kala joogeen hadda gabadha islaantan eh, bramiyaha ahaa jacinda allan runtii si aad aan ugu bogay bay u hadashay oo ay ka mid ahayd inay sympathy muujisay dhimashaha uu ninkaa dhintay ayna tiri waxaa aad muhiim ah in community-ga la qanciyo Sax.
kuwa eh, ehelkiisii Sax.
iyo community-ga guudba in eh, la qanciyo say wax u dhaceen oo arrin muhiim ah si kalsoonidii community-ga loo helya u hadashay laakiinse ninkii booliska matalahayay wuxuu yidhi eh, eh, waxaan siinhayaa kalsooni buuxda ayaan siinayaaba labadii boolis ee arrintan eh, samaysay isagoon wax baaritaankii la gaadhin oon wuxusay wux dhaceen iyo waxay taa la fiirinin oo wuxuuna ad moodaysay markii si kastaba ha noqoto xataa haddii uu u maraynaya inay waddo saxa mareen shaksi bilan aadana baa dhintay oo haddana shacab ah yaa dhintay marka inuu waxay ahayd uu ka yara fiirsado marka taas anugu markii runtii eh, aad ogumaana bogin qoraalkii aan saa sheegayna waan ku sheegay waxaan u malaynayaa inuu eh, ninkan hadda eh, aad baa maanta looga hadlayay miidiyaha Eh, waxyaaluhu yirina waxaa ka mid ahaa in uu eh, la lahaa xidhiidh aada u fiican dowladda eh, new zealand xidhiidhka uu la lahaa dowladda aada u ahaa waxyaala waxaa jirta eh, haddaan dib ugu noqday madax banaanida bay ka mid tahay booliska eh, eh, taliyaha booliska victoria oo kale caadiyan Sax.
ma jeclo inay soo garbi istaagaan wasiirka eh, booliska xagga dowladda taliyahooda macnaha iyo ama bremiyaha inay markii miidiyaha lala hadlahayo ma jeclo inay garab istaagaan ayaga oo diidan in loo arko maadaama independent yihiin inay dowladda toos oga amar qaadanayaan Waa sax.
laakiinse asaga wuxuu yidhi aniga taasi eh, wax dhibiguma haysa buu yidhi waan eh, waan ogahay inaan independent ahay wixii aan u sheegahay dowladda si toosaan ugu sheegi macnaha axad mudasa inuu kalsooni buuxa qabo wuxuuna waxaana la sheegay baa layidhi inuu samayn jiray markuu dowladda new zealand uu uu u shaqayn uu- uu- booliska uu u hayay Sax.
Eh, wa- wasiirka maataqaanaa way wada wada istaagi jireen Waa sax.
way wada news conferencega ay Si ka samayn formal jireen way ka fikiri jireen waxay soo ha ha ha marka macnaha waxaad ka yar dareemaysaa macnaha siyaala laba waxba waa loo fasiri karaa waa mida waxaa la dhihi karaa la- eh, aad buu dowladdu ugu dhow yahay Aad oo booskiisa mushaarkiisa bixinhaya ee mataqaanaa shaqaalihiisi wuxuu dhan sameeyey Sax.
in uu eh, toos uu u khilaafo isagoo weliba adduunkii u daawanhayo Sax.
way ku adag tahay sidaa daradeed waxaa laga yaabaa inuusan usan si buuxda uusan u hadlin iyo dadka qaarkood dhihi karaan dhinaca kalena waxaa laga dhihi karaa inuu kalsooni muujinhayo oo uu leeyahay aniga eh, shaqadaydi mar haddii shaqadii la ii dhiibay shanta sane ee soo socota kuma xidhno inaan dowladda hadalkooda inaan raace iyo kuma xidhno waan run weeye mar haddii loo dhiibo cusboonaysiinta waxaan u malaha deerama way cusboonaysiin karaan shan kale haddana laakiinse shanta sano mar haddii la saxiixay dowladdu kalama noqon sida shaqaale caadi aho ay casili karaan ma aho mar haddii la dhaariyey oo uu, eh, gabanuhu uu dhaariyey Sax.
isagaa in charge ah booliska marka isaga marka waxaa laga rabaa un waajibkiisa inuu guto kalsoonida eh, booliska iyo shacabka inuu kasbado sharcigan uu hogaansamayo marka inuu garab istaago waxaad moodaan xoogo kalsoonida inay inay uu muujinayo Aad iyo marka kolba si doonaas loo fasiri karaa aad iyo aad Eh, midda kale eh, liibanow haddaan eh, eh, waqtiga inta ka dhiman aan kusii daro doorashada intayna u gudbin waxaa iyadana liibaan eh, jirtay eh, eh, maalmahan wararka laga yaabo dadka inay ka maqlahayeen islaan lagu soo eedeeyey in ay eh, qoyskii maxaan ku dhahnaa horta eh, seediyadeed miyaa dhahnaa af soomaaliga miyaa ku dhahnaa in lows baa af ingiriisa lagu dhahaa waa dadka ninkeeda iyo reerkiisi inagu soomaaliyana maxaan ku dhahnaa eh, dumaashimiya dumaashigeedu waa hal shaksi laakiinse ad waxaan malayn eh, eh, eh, eh, eh, dumaashiyadeed miyaa Mm, adugu qoyska waxaa weeye un ay ay guursatay waa oori wadaag hore wadaag ninkeedii ay kala tageen oo ciyaal dabcan isu dhaleen Sax.
iyo hooyadii iyo aabihii iyo ruux kale Sax.
yaa waxaa lagu haystaa islaantani inay sumaysay arrin waxay ahayd aad u qabsatay miidiyaha ha akharkeena hadda se usocda islaantii maxkamad lagu saarayo arrimo waxaa soo baxay welina waxaan u muhiima inaan ogaano arrintan waa un eedayn maxkamad weli mayna xukumin ilaa maxkamaddu ay ka xukumayso gabadhan waxaa loo arkayaa inayna wax dembi ayna gelin hadda waa un lagu soo eedaynayaa laakiinse arrimo runtii aad xiise ula ayaa soo baxaya waxaa soo baxaya inay ninkii horta iyada ayna isku fiicnayn oo muddo sanad ku dhowaada ay kala maqnaayeen in ay tiri waxaa igu dhacay eh, kansar oo hadda laleeyahayna been buu ahaa Waa sax.
su-aasha marka markasta la isweydiina waxay tahay maxaa meesha isugu keenay ninkan eh, aabihii iyo hooyadii iyo ruux kaloo adeerkii waxay tahay ma garanhaye Sax.
maxaa guriga isugu keenay oo qada oo moogtay qaday u karisay baa laleeyahay qadadii oo bahal la dhaho mushroom ama waarikow baa lagu dhahaa nin umalanay liibaan oo soomaali waarik waarikow Ah, mushroom Ma- baalka baadi- duurku ka baxaa waana meelahan waa la abuuraa geedjin waanu dhihi jirnay gejini meel dhahaa meelaha qaarkood anu waxaan u aqaanaa waarikow waarikow ha waarig waarikow waa la dhahaa Waa- meelaha waxaa laga dhahbaale waa waarige soo weerarayo waa Soo- anaguna geedjini baanu naqaanay wasiir oo taqaanaanba Geedjini baanu War- naqaanaa.
jinniga waabayaad moodaa ninka dadka maalka dadka dadka saa u laayay marka qaybo wuxuu leeyahay lidhi liibaan aad sun oo ah oo aad khatar u ah oo dadka u baahan inay ka taxadiraan marka islaantan marka waxaa lagu hayaadaynayaa oo laleeyahay xataa way baadhay oo xataa meelo chat maataqana online bay xataa dad ku weydiisay inay kaas specifica ay raadisay Ay.
oo qadadan ay reerka u samaysay ay marka ugu dartay waxaa marka lagu eedeynaya waxaa la yidhi waxayna reerka isugu keentay waxay tiri waxaa igu dhacay bay tiri kansar kansarkii baan rabaa bay tiri ciyaalka inaan inta aan u sheegin ayaan rabaa inaan idinka idinla tashada ee kalayoo ii imaada Waa sax.
qadaan samaynayaa igu imaada tiri baa la yidhi marka ninkeedii hore waxaa la yidhi waa u sheegtay wuu diiday baa lasagu ma- ma- ma imaanayo dhacnada qadada ma soo socdo soo socday baa la yidhi. Ma- waxbuu ogaa ma shaki baa ku jiray mooji ilaahay baa og Sax.
laakiinse meeshkii duqaydan baa timid Waa gartay.
waxaa kaloo la sheegayaa oo arrimaha la sheegaya eedaynta ka mid ahaa in ay iyadu weel gaara ay ku ridatay Haye.
oo midab gaara weliba leh iyadu ay ku ridatay Waa sax.
oo dadkan kalena hal weel oo kale ay ugu soo riday Shaki.
Eh, marka dadkiina ay cuntadii markay cuneen bahalku xataa waxaa laga yaabaa maxaa la- khatarnimadiisu dadkii markay cuneenba isla markaaba ma ina dareen xanuunka markay ay tageen gurigi oo dhowr saacood kadib yay xanuunku yuu ku bilowday Waa sax.
Eh, waxaa badbaaday moogtay eh, eh, saddex baan u malaynaya inay labaa dhimataan u malaynayaa mid baa badbaaday Waa sax.
kaa wuxuu ku badbaaday eh, markii la geeyey kuwan kale isbitaalkii la geeyey oo ay arkeen inuu waxan yahay bahalka uu yahay sunta aha ayaa marka eh, ruuxan kale lagula lala orday wixii eh, dawadii suntaasi Waa sax.
oo haddii aan mataqaanaa ka hor la ogaan lahaa waxaa loo laga dhigayaa in dadkan xataa laga yaaba in la badbaadin lahaa laakiin markii u horreysay lama garanayo dadkan un eh, wixii xanuun un dareemaya muxuu yahay maxaad cunteen kan ayaa meeshaas cunta kaso wixii lama waxtaa inaan aada loo garanaynin marka arrinta arrintaa waa arrin socota waa arrin xiisa la weeye Sax.
waxaa socotaa eh, dood eh, arrintii waxaa la dhihi jury waxa la dhahaa loo qabtay dadka eh, la- la dhihi waxaa la dhahaa nidaamka eh, eh, australia iyo dalal badan uu yahay baa wuxuu yahay ruux markii dembi dembiyada waaweyn lagu soo oogo yaa waxaa la- loo eh, go-aanka qaaday ruuxa dembiga i- inuu galay iyo inuusan gelin eh, dad caadi ah Sax.
oo dadweynaha laga soo dhex saaray ujeeddada ugu weynna waxaa weeye ma aho inaynan maxkamaddu amaba qaaligu uusan arrintan xukumi karin runtii midda ugu fiican ee xaq- xaqiiqada ugu dhowaa taas weeye sababtoo eh, kuwaasa xirfad leh Sure.
Eh, waxaa laga jeedaa kalsoonida dadka ruuxan markii dembiga lagu xukumo kasoo qaad eh, xabis daa'ima ama labaatan sano ama soddon sano in la dhaho hana eedin kuwii adigoo kala ahaa Ah, ayaa yaa kugu xukumay oo arrintan lagu qanciyey waasaa.
ha marka boolisku iyo prosecutorka yaa soo diyaarin wax alla wixii evidence ay haystaan dad labiyo toban ruux ah baa meel qola la gelin Sax.
oo la dhihi media iyo waxba ha dhegaysanina waasaa.
ayaga marka waxaa la dhihi dhegaysta wixii su'aal ay su'aali karaan way su'aalahayaan markaasay deedna markay arrintu dhammaato iyo deedna inta iyagu isla tagaan baa la dhihi deedna eh, maxay idinla tahay ma laydinku qanciyey macnaha isku soo duduba arrintu dhan waa intaasun ruuxan waxaan la soo sheegay ma laydinku qanciyey mise kumayna qancin hadday ku qancaan in ruuxa dembiga galay waxay leeyihin waan ku qancnay inuu dilay baa la dhihi oo markaasaa halkaas qaabta marka waxay u taallaa qaaliga actually gaadhay ayagu huwa waxay un gaadhayaan ruuxa dembiga inuu galay iyo inuusan gelin ma aho iyagu ciqaabta iyo waa qaaliga u xilsaaran xamdi waxaan filayaa in ay ma huba laakiin arrinkan inay tiri maxkamaddii qofkaasi waa no guilty cunada sameeyey ha calashaan waxaa la yidhi dadkan amay waxyaabo kale system ahaan affected u samaysay ha maxkamaddii may weli ma dhicin maxkamaddii weli ma dhacin ma dhicin may may way socotaa waxbay bilaabatay laba isbuuc baan umalaya isbuucii horey bilaabatay Sax.
isbuucanay hadda socotaa Waa sax.
marka weli gu- lama gaadhin stagekaasi hadda waxaa weeye un, eh, kaysaski waxaa hadlay ninkeedii horaa hadlay sax waxaan maqlahayey eh, iyadana oo hadlay eh, dad eh, islaamo yidhi meel guruub ahoo jaada baan iskala eh, yan ku wada jirnay Sax.
taasoo ay na weydiisay eh, sida ugu habboon eh, bahasha eh, mushroomka ahaa weliba noocaas ahe ee sunta leh sida ugu habboon ee loo sa- loo samayn karo wax noocaas oo kale ah Waa sax.
marka waxaa socota evidencigii iyo Evidence-gii, rajooyinkii sax.
ayaa la ururinaya hadda ha.
aad iyo Ha.
aad weli kees kaloo hore u dhacay waxaa jiray muddo dheer ka hor i think isaga uh, two- waxaan u malaynayaa eh, nin xaaskiisii oo saddex caruur bay u dhashay haye saddexdii caruurba adigu way geeriyoodeen haye marka islaantana hala yar maskaxda waxbay ka qabtay sax notebook iyo waxyaabay qorqortay iyo wixii baa la arkay waa lagu dacweeyey waa la xiray labaatan allah taan waxaad sheegaysaa taasi waa mid waa case very very famous weeye taasi waa mid kale weeye oo waxaaba ku jirtayba runtii eh, gabadha uu dhalay iyan eh, ninkii lawyerka ahee ee saaxiibkan ee dadka caawin jiray Waa sax.
gabadhiisa oo professor ka ah canada sax ayaaba ka mid ahayd dadkii arrintaa dib usoo nooleeyey buug intay ka qortay Waa sax.
tiri ku dooday arrintan waa suurtagal inayna islaantu dembiga gelin Waa sax.
arrintan waxay ku salaysnayd islaantan saddex ilmood ay dhashay oo yar yar ahaa Waa sax.
yaa midba mar dhintay hal mar ma ahayn Waa sax.
saddexdiiba si, si eh, shiki ku jiro yay ku dhi- yay- yay- yay- yay ku dhinteen waa sax markaas haddana waxaa la helay noodad mar dambe ay qortay oo ay dareemayso gilti oo kale oo ay leedahay aniga is- is eedaynhayo wax noocaas oo kale ah markii booliskii wixii isu geeyeen iyo say wax u dhaceen iyo ciyaalkan yaa waxaa la yidhi eh, waxaa la dhahaa substantial evidence Waa sax.
inuu macnaha eh, ruuxii lama hayo wax dhab oo waxan inuu sameeyey Waa sax.
laakiinse meeshuu joogay iyo meeshuu maray iyo hadal uu si u yidhi iyo dad uu la hadla iyo waxyaalo dhowra dhowra markay isu aad aadeen oo wax arrintaa kasoo horjeedana aan la haynin ayaa waxaa la leeyahay lug wax dee lahaye ma jirto oon ka ahayn dembigan inaad ugu gashay sida marka islaantii lagu xukumay waa sax markaasaa arrintii markaa eh, la baaray medical ah baa waxay dhaheen inay ciyaalkan dhammaantood qabeen cudur eh, eh, mid kastaba khaas aha oo dili kara sax wax diidahaya scientific ninkii loo fiiriyo ma jiro dad khubaraa baasaa yidhi waa sax markaas haddana sharciyana la fiiriyo oo la yidhi haddi waayahay hadday taa jirto waa tii aan kuu sheegaya benefit of the doubt wey Waa sax.
haddii mar wax ruuxa lagu haysta eh, shiki yar oo macquula la geliyo intii ruux aan dembi gelin la xidi lahaa Ah, qofkii.
ruux dembi galay in la sii daayo Waa sax.
marka iyadoo halkaa laga doodaya laleeyahay justice ma aho haddiiba ayba suurtagal tahay oo dadkii khubarada ahaa ay leeyihiin waa suurtagal saddex ilmood inay maaragtay after mid after other inuu eh, eh, cudur kale u geeriyoodo asagoo oon wax dhiba lagu samaynin waa suurtagal hadday dhaheen haddii waayahay wax evidence oo islaantan inay wax samayseen aan la haynin sax waa in xabiska laga sii daayo taas marka midaasay ahayd oo ahaa waan xusuustaa haa ha marka laakiin waxay leeyihiin arrintan iyo arrinkaas waa isku saameyn haa eh, saan maqlayay macnaha waa isku saameyn gabadha mushroomkiis karisay haye waxay ku leeyihiin caafimaadka dartood oo macnaha jirkoodiibaa ma aqaan ku sameeyey wax la yidhaahdo reactions ama muxuu ahaa haa laakiinse de waxaa tan midda midda wax kolley ugu- wax ugu talagala ah ee u samaysay inay ku disho waa kolley say ku doodaysa weeye looyarkeedaasaa ku doodaya looyarka wuxuu leeyahay eh, arrin waxaa dhacday uun eh, lama filaan aha Sa- oo hayr caadiya baa dhacday mis baa dhacday bay yuu isagu ku doodayaa laakiinse de markii la fiiriyo kasoo qaad haddii run tahay been bay sheegtay kansar baa igu dhacay Eh, kansarkii baan rabaa inaan waalidka ciyaalka intaana u sheegin ciyaalkayga ayaan rabaa idinka inaan idinkala tashade eh Sa- kaalayoo ii imaada inay bahashan lagama hadlahayo bahal ay ka soo qaday dukaanka or financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
mushroom baa lagu gadaa mogta dukaamada mid ay dukaamada ka soo gaday ma oho Waa mid ay- waa mid ay kasoo gurtay eh, eh, kasoo gaday duurka ka keentay oo waxay naysaa- waxaa kaloo iyadana arrimaha kale ahaa ana daay sheegin waxaa ka mid ahaa ayada waxaa yidhi jirkeeda lagama helin iyadu maynan cunin dadkii kale kuwii dhintay iyo kuwan eh, ka badbaadayba jirkoodii waa laga helay ayadase lagama helin jirkeeda marka i- sabab maxaa keenay inay iyadii dadka- iyadii dadka siinaysay sa- inaynan cunin wixii ay kuwana cunto Arrin- marka marka way yar eh, ma- weli aan ma maqal wax ku- taa iyo isu geynhaya oo oo waase la- kolley waxay isu baantay looyarku inuu isagu ku doodayo looyarku isagu si u difaaco ruuxiisa Waa sax.
waxyaalahaas kaleto Waa arrin interest ah, waa inaan soo-
dhegeysta halkan waa tiriisa codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali aan la socodsanay habeenka soo talaadada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka waxaa ila daadiinaya caawana liibaan markaan ka soo noqono bal waxaan isweydiinayna doorashada iyo meeshii ay hadda wax marahayaan iyo say tahay iyo say wax u dhaceen maxay tahay waxyaala taariikhi baa la sheegahayey maxay yihiin arrimaha taariikhiga ah ee laleeyahay doorashadii sabtidii lasoo dhaafay dhacday ay maarataqaanaa ay khaaska la tahay ee dhegeysi wacan dhegeystayaal waa tirisa codka afka soomaaliga anaa xamdi axmed cali aan la socodsiina habeen kastoo talaadada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka Eh, liibaan ayaa isagana studioga ila jooga oo ila daadiinaya Eh, waxaan kasoo yar hadalnay arinta gobolkan victoria inuu taliyo boolis oo cusub la magacaabay maanta markii ilaa dhowr usbuuc uu ahaa taliyo rasmi ah la-aan uu ahaa ninkaas oo laga soo keenay laga ama recruitment laga, laga keenay new zealand Eh, shaqadiisana wuxuu bilaabi doonaa baa layidhi eh, waxaan umaleeyaa labaatan iyo lixda meelahaas juun bisha bisha lixaad ayuu bilaabi doonaa Eh, eh, waxaana eh, dadku u baahan yihiin inay ogaadaan eh, door- sanadka dambe waa doorashadii gobolka victoria Eh, afar sano markii nov- bisha koo iyo tobnaad la gaadho waxaa afar sano ayaa kasoo wareegtay doorashadii ay dhacday ee gobolkan victoria Eh, eh, doorashada eh, in yar haddaan dadka eh, baraaru- ku- ku baraarujiyo liibanow eh, federaalku waa saddex sano goboladuse waxaan u malinayaa dhammaantood hadda in saa noqday berigi hore saa ma wada ahaan jirin waxay dhammaantood ka wada dhigteen afar sano oo oo fixed ah go-an that means macnaha waxaa weeye eh, maalin maalinka ay dhacdo afar sano markii laga soo warin maalinkiisa kaleete ayay dhacaysaa ta gobolku mar gobolka victoria de waa saa weeye november waxaan u malaynayaa inuu yahay af- eh, afar iyo tobankeeda maya sorry afar tobankeeda ma sabtida sabtida eh, ko- labaad wax noocaas oo kale ah eh, november November, Ha, bisha november sabti marka soo doorashada australia sabti bay dhacdaa sabtida labaad wax noocaas oo kale aha ayay dhacaysaa waraba taariikhdu ay ay ku dhacdaba ayay afartii sano ay kaamil noqonaysaa oo oo la qabanayaa ta federaalkuse waa saddex sano saddexdaa sano markii ama loo dhowaado ama wax yar la dhaafo ayay waxay gacanta ugu jirtaa ra-iisul wasaaraha kolba waqtigaa jooga oo gabana generaalka u tagaya oo dhahaya waxaan rabaa in eh, la kala diro eh, eh, baarlamaanka oo mataqaanaa la waxiyo marka doorashadii fa- waxaa soo socota eh, sanadka dambe haddii la yidhaahdo gobolka Eh, marka iyo waxaan kaloo ka hadlay liibaan hadda ka hadlaynay arrinta gabadha arrinta runtii eh, khayru caadiga ah lagu haysto ee ah in ay eh, qoyskii ay ciyaalka u dhashay oo ma- ka guursatay waalidkii ama inay inay iyada loogu- lagu eedayn inay dishay oo bahalkan eh, maxaan idhi eh, maxaa tiri beer maxaa tiri liibaan beer eh, beer shaydaan miyaa tiri maya geejin geed jinni Geed meelaha qaarkood geed jinni laga dhaho anugu meesha waxaan u maqlay waan yaqaana waarikow waarikow baan yaan aqaanaa meelaha dudumada oo kale iyo baadiyaha buu ka baxaa inagu maynan abuuran jirin lama abuuraan umalahayaa eh, soomaalida laakiinse halkan banaankana wuu ka baxaa waana la abuurtaa oo xataa hadda meelaha supermarketka ah safeweg iyo coleska iyo waad arkaysa waad gadan kartaa isagoo ku jira haa bahalka ku jira marka bahalkaas oo kan wildka ah weliba dadka duurka ku yaala ayaa waxaa laleeyahay dadkan ay usoo u karisay waxaana lagu eedaynaya waa waxa lagu eedaynaya weli lama xukumin maxkamaddii go-aan mayna qaadanin inay ukas ay arrintaa u samaysay oo dadka ku sumaynaysay maxkamaddii way socotaa juuriga kolba si ay u arkaan ayay ku xidhnaanaysaa markay juuriga hadday ku qancaan oo lagu qanciyo dooda islaanta dembigaasi waa lagu qaadayaa haddii juuriga ay ku qanci waayaanna ayadana mataqaanaa eh, waa waa eh, waa la fasaxaya maanaha halkaasay sheekada ku dhammaanaysaa markaasaan ka hadalnay midda kale liibano haddaan usoo gudubna arrintii doorashadii Eh, eh, saddexdii bishan eh, shanaad ee ka sabtidii ahayd waxaa loo diriray doorasho gobolkan eh, wadanka australia oo la dooranayo eh, saddexda sane ee soo socota yaa dalka maamuli doona waxaan ognahay inuu antony albanisi oo laybor aha uu saddexdii sane lasoo dhaafay uu gacanta ku hayay markii uu doorashadii ga ahayd uu ku guuleystay isagu iyadoo oo ka horreysay ee qolada xulafada ama liberaalka ay gacanta ku hayeen runtii dood aad u badan baa socotay oo mar la dhihi lalahaa markii ay almost oo bil ka hor eh, ka hor oo kale mucaaradka ayaa ka horeeya Eh, peter dutton baa ka wata xataa sh- markii laisbarbar dhigay labadooda waxaa xataa miidiyuhu ay lahayn aftidu waxay leedahay peter dutton baa ayaa ka horeeya oo dad baa waxay leeyihiin eh, peter dutton baan ka jecelahay inuu ra-iisul wasaare noo noqdo xagga labada urur markii loo fiiriyana eh, eh, coalitionka ama liberaalka ayaa ka- xagga codka ka horeeyey arrintii markii doorashadii lagu dhawaaqay eh, yaa isbedel weyn dhacay markaasay miidyuhu bilaabeen aftidu inay dhahdo eh, way isku soo dhowaadeen haddana markii u dambeysana laybarka ayaa ka horeeya laakiinse mar kastaba horreynka waxay ahayd horreyn yar bay ahayd ma ahayn mid eh, lagu- laga dhigahayo inay waxa la dhaho landslide ama tiro aad u badan arrintii waxay dhacday sabtidii lasoo dhaafay liibano waxay noqotay dad badan in maqleen la yaab lay noqotay taariikhda eh, australia waxaa la yidhi laybar ma soo marin baa la yidhi tiro intaa dhan inuu doorasho ku guuleysto weli eh, taariikhda laguma haya baa la yidhi hadda waxay ugu codkii eh, tiradii ugu dambeysay waxay maraysaa siddeetan iyo lix siddeetan iyo shan ayaa ilaa habeenkii sabtidii baa la sheegay haddase waxaa lagu daray mid kale siddeetan iyo lix inay laybarku ay ku guuleysteen kuraasta oo ah boqol iyo konton aqlabiyadda ay u baahan yihiin waxaa weeye ee, ee, guriga house of representatives horta siisoo australia baarlamaankiisu waa laba wey midna waa guriga duqeyda ama senadka midna waa guriga la dhaho house of representativeka midkaas wey midka dowladda laga dhiso ama sanadka aqlabiyadiisa boqolkiiba boqol urur hadduu la wareego ayagu dowlad ma dhisahayaan iyagu waxaan weeye un halkaan bay fadhiyaanoo markay dowladdu sharci fulinayso iyo dhaqaalaha iyo wax alla wixii ay soo fulinayso unbay halkaa u fadhiisanoo waa ina iyaguna ay ku waafaqaan haddayna ku waafaqin dowladda wax u soconaya ma jirto Waa sax.
laakiin sidaas ruuxa ra-iisul wasaaraha noqon haya waxaa ka aakibaha guriga la dhaho eh, marna la dhaho lower house Sax.
ama la dhaho house of representative oo aad marar qaarkood tvga markaad ka aragtaan dadku ay arkahayaan eh, ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka oo ishor fadhiyo oo doodahaya kaas marka wuxuu ka kooban yahay boqol iyo konton boqol iyo kontonka markii laba loo qaybiyo waxaa weye toddobaatan iyo shan iyo toddobaatan iyo shan marka boq- toddobaatan iyo toddobaatan iyo shan markaa tahay macnaheedu way isla egyihiin weye Waa sax.
hadda waxaa loo baahan yahay marka mid inuu hal la dheeraado Waa sax.
Eh, 50% iyo hal uu noqdo marka suud qolo ay dowladda u dhisto waxay u baahan tahay toddobaatan iyo lix toddobaatan iyo lix kursi inay helaan ama ah, iyagu toosa u helaan ama kuwo kaleo ama independent ama urura yaryarka ha dhahaan annaga idin caawinayna Waa sax.
oo tirada idin buuxinayna Waa gartay.
laybar marka meeshii lagu lalahaa eh, waxay u badan tahay inay helaan aqlabiyad amaba inaynan helin aqlabiyad buuxdo toddobaatan iyo shan intay helaan inay ururadan yaryarka ahaa ama kuwa independentiga ay caawiyaan ayaga ama toddobaatan iyo toddobo lalahaa waxayba ku dhufteenba toban bayba duldhigeenba Ba- toban Waa sax.
hadda sideed iyo lixad hadday marayso Waa sax.
toban kursi oo dheeraada yaba yaba duldhigeen oy Marka, meeshii waxay xamdi waxaan ku weydiin lahaa maadaama ay laborku waxba hambayn maxay damacsan yihiin haddii awooddaas la eg hadday heleen oo horta waa wanti fiican horta laba xaaladood baa ku jirta arrintani waa mid ee horta mid waxaa la dhahaa mandate baa la dhaho macnaa waxay leeyihiin maadaaman aqlabiyadda intaa dhan aanu haysanno waxay ku car- carqaladayni ama ku bareesho ku saarahayaan mucaaradka iyo wixii ka jooga in lagu taageero oo loo ogolaado wax alla waxay rabaan inay sameeyaan laakiinse waxaase aakibka ugu weyn hadda ee hor istaaga waxaa weeye sanadka saan kuu sheegay labada guri ee sanadka iyo house of representativeka waa inay isku waafaqaan hadday dowladdu rabto wax inay samayso hadda budgetka oo kale hadday rabaan hadda guryihii laga hadlayay hadduu hadda eh, ra'iisul wasaaruhu uu soo hordhigo oo dhaho arrintii uu yiri dadka ruux kasta oo farasi home buyer aha 5% beseto inuu soo dhigaan u baahannahay Waa sax.
waa inuu marka hore automatically wuxuu soo dhaafay iyadoo guriga isagu uu jooga laga soo doortay Waa- no question about it laakiinse aqlabiyadda haddayna haysanin sanadka sanadku wuu hor istaagi karaa marka mid waxaa jirta marka ay kuwan yaryarka ahaa iyo ururada yaryarka ahaa iyo mucaaradkaba ay ku saari karaan bareesho oo leeyihin dhegeysta ka daaya annagaana la doortay aqlabiyad xoog labaan helay dadku waxa aanu rabnay bay wataan oo rabaan haddaad ka dayn weydaan eh, dadku waa idinsii nacahayaan dadkii eh, fikradoodii iyo wishkoodii iyo waxa ay rabeen baad ka hor imaadsantihiin mid horta midda way u isticmaali karaan Eh, mid kalena kuwa yaryarka ayagana inay persuasion ku sameeyaan ama wuxuu laybar rajaynayaaba in uuba aqlabiyad kaana ku helo hadduu aqlabiyad taa ku helo that means absolutely wax alla waxay rabaan waa sax yay samaynaya hirgelinayaan wax ay rabaan waa gartay iyo hirgelinayaan sababtoo ah gurigan eh, dowladda laga dhisaayo house of representative aqlabiyadii way haystaan already xataa hadday hal mid ay aqlabiyadu ahaan lahayd Sure.
still wuu u gudbi iyaga Waa sababtoo tiradii aqlabiyada way haystaan ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaare mama noqon karaba Hadduu- hadduusan aqlabiyad haysanin so guriga usan ka haysanin Waa sure.
kaasoo mar kasta way ka soo bixi lahayd markay sanadka usoo wareegto haddii marka sanadkii ay aqlabadii haystaan that means waxaa la dhama waa hirmaraysaa taa marka waxaa laleeyahay dad ba hadda waxay saadaalinayaan haddii weliba sanadka ay aqlabiyad helaan laybor inuu samayn doono eh, wax la dhaho eh, reform Sure.
aad u waaweyn oo lagu tilmaami karo wixii uu sameeyey nin muddo dheer laybor ahaa oo ahaa eh, ahaa eh, bob hawk Bob Hawke.
maraan sii fogeyn hadda ama laba dhowr sano ka hor buu dhintay Sure.
very popular ahaa oo n- muxuu ama la doortay meelaha 70yadii baa la doortay Sure.
ilaa saddex kooraa lasoo doortay reforme aad u fara badan ayuu sameeyey Sure.
waxaa sidoo kale asna la shaqaynhayey oo u ahaa treshara u ahaa nin hadda weli nool dhaho bol keaton Eh, hal mar baa asaga lasoo doortay laakiinse wuxuu- ninkaasuu la shaqaynaya wuxuu ahaa wasaarka- wasiirkii wuxuu ahaa dhaqaalaha buu ahaa Waa sax.
asaga naftigiisu aad loogu eh, loogu nisbeeyo waxyaalo badan oo horumar waxaa ka mid a waxyaaluhu sameeyey ninka waxaa ka mid a medicare baalkan la dhaho horta haa boobha wuxuu sameeyey medicare horta uu sameeyey Waa sax.
medicareka hadda dadku aad u jecel yihiin isbitaalka ruux walba free uu ku tagayo Eh, waxaa ku jirtay eh, midan la dhaho bahalkan eh, superannuationka Superannuation.
superannuationka ku jiray Sax.
waxyaalo badan oo reform oo aad waaweyn ya sameeyey marka waxaa hadda laleeyahay sax fursadaasay haystaan oo hadda hadda guryahoo kale arrinta aadka looga cabaado guryaha ka mid ah Sax.
Eh, arrintii uu ninkii la dhihi jiray bill shorton intuu isku dayey inuu inuu eh, uu doorasho ku galo Ah.
tii eh, 2020 tii ka horreysay 2019 Negative uu gearing.
inta yar negative gearing exactly haa rabbi, oo waxyaalaha aad looga cabaado Waa sax.
Eh, negative gearing runtii waxay tahay dadka lacagta leh ayaa dowladda guryo u dhista waa sax guryahaas weliba u isticmaalaan beecmushari isku duduba halkaan bay tegaysa wax kale ma aho ruuxa dadka aan lacagta leen iyaguma isticmaali karaan Waa sax.
laakiin dadka lacagta leh Waa sax.
waxay samaynayaan guri bay qaadan waa sax markaasay eh, lacagtii mushaarka iyo soo galay Sax.
ayay gurigiibay ku gadan Waa sax.
markaasay uh, gurigii wuxuu gelayaa ayagaa moogtay dee khasaari bay gelayaan maadaama uu gurigii u gatay Waa sax.
markaas wuxuu dhihi khasaaraan galay canshuurtii konton kun oo bixin lahaa wuxuu ku bixinayaa gurigii Gurigii.
yuu ku gadani Waa sax.
markuu gurigii dhammaystiro Ha.
haddana mid kale u qaadan waa sax marka ninkaasoo kaleete guryo gadoodbaba ku jiree Aha.
canshuurna ma bixiyaba waa dadka lacagta unbaana saa samayn kara ruux iska caadi oo maskiin ah oo toban kun iyo laga jaro sanadkii haddayba ugu badato Sax.
isagu kaama isticmaali karo Aad.
faa'iido uguma jirto laakiin dadka lacagta leh ee ama ha noqoto business ay ku jiraan Sax.
ama inuu mushaarkoodu aad u sarreeyo oo laba boqol oo kun iyo saddex boqol oo kun uu soo galo wuxuu doonaba ha noqdee marka waxaa leedahay dadka hantida leh unbaa wax gadan kara ha ba arrintaa ka Sii- faa'iidaysta ka bade ha faa'iidaysta.
negative gearinku exactly waaba saas bade Waa sax.
dadkaa baa ka faa'iidaysta Waa sax.
markaasay dadkii masaakiinta bay marka wado iyo baab- iyo guryaha ku ciriiriyaan sababtoo ah canshuur ma bixin hayaan waa sax canshuurtii ay bixin lahayen dowladda siin lahaayeen Sax.
ayay waxay ku gadan hayaan guryo Ha.
marka dadkii masaakiinta marka ma awoodaan guri inay gataan gurigii waa qaariyoobayaa kan eh, eh, lacag talana wuxuu marayaa shan guri lix guri toddoba guribu marayaa marka dadkii masaakiinta ah.
laborka hadda ma soo saari karaa arrinkaas miiska?
ha ha yes yes wuu samayn karaa inkasta oo ay ku yar noqonayso la dhihi lagu eedayni uh, waan dadkii waad khaainteen kuwa kasoo horjeeda Waa sax.
yaa ku eedaynoo doorashada kumiina gelin miina ballan qaadin Waa sax.
lakiinse yes absolutely waxuu diidaya ma jirto mar hadday aqlabadii baarlamaanka haystaan hadduu ra-iisul wasaare isbedelo li- uu dhaho log arrintaasi maanan idinku dhihin laakiinse waxaan aaminsan dalka iyo dan ugu jirto Waa sax.
arrintaasaan hirgelinayna uuna haysto labada gurina aqlabadooda u haysto wuxuu u baahan toon inuu uu- uu marin karaa oo ay waxayn karaan Hadda- ama wuxuu kaloo samayn karaa eh, had- maadaama laleeyahay aqlabiyadda hadda ay heleen darteed doorashada dambe ee saddex sano kadib dhici doonta Waa sax.
way s- qasab way soo noqon hayaan Waa sax.
markaasuu kambeynka ku samayn doonaa Waa.
ku samayn karaa oo dhihi arrintaasaan rabaa inaan hirgeliyo marka haddee hataa hadduu ma- shacbiyadda bar hadduu luusgareeyo Waa sax.
waxaa laleeyahay toban iyo ka badan hadda weliba hataa bar baa dhiman waxaa laga yaabaa inuu 90 gaarhaan baa laga yaabaa laleeyahay la- eh, inay gaarhaan codku weli waa la tirinaya ha waxaa ilaa dhowr iyo toban kursi baan weli la declare garaynin Eh, ha waa- intii hadda la declare gareeyey un keliya weeye meesha ay siddeetan iyo lixda haystaan waa sax ee ilaa kow iyo toban kursi yaan weli la declare oo ka mid yahay midkan melbourne oo hadda meeshan aan joogno oo inagu liibaan dad badan oo soomaali ay degan yahay dhowaan ka hadli doonaa liberalka marka maxaa u yaal maadaama dee liberaalka meel xun bay ka maraysaa runtii Ee, waxaa ku dhacaya kale waxaa ka mid ahaa ma aynan doorashadii luusgaraynin oo weliba si baad ah ma aynan luusgarayn oo bor- kuraas fara badan ma aynan luusgaraynin keli ah ee taliyahoodii kursigiisa xataa way luusgarayeen waxaa la yidhi taariikhda australia kama dhicin ruux mucaaradka hogaaminhaya inuu kursigiisa luusgarayo Wah.
Wax horaan hora way dhacday atleast waxaan xusuustaa nin asaga naftigiisu aan si markii loo fiiriyo la dhihi karin eh, nin guuldarayste buu ahaa Eh, ninkii la dhihi jiray eh, eh, ninkii muxuu ahaa dhowr soo noqnoqday yaa tii ugu dambeysay ayuu kursigiisa luusgaray john howard John Howard.
Ha, john howard ha.
Sax.
john howard ilaa saddex koor lasoo doortay Waa kuwaad sax.
babila ahaa Sax.
yaa midii ugu dambeysay Uu cod- yaa kursigiisa xataa wuu luusgareeyay doorashadiina wuu luusgareeyay kursigiina laakiin wuxuu ahaa nin ra'iisul wasaare buu ahaa Sax.
waqtigiisa soo dhammaystay Sax.
saddex koor soo guuriyso kuwa australia kuwa most popular prime ministers listigooda galay buu ahaa laakiinse nin aan weligii eh, ra-iisul wasaare noqonin Sax.
oo mucaarad ahaa sababta mucaaradka waxaa saa loo leeyahay dadku inta badan sympathy ba u yar dareemaan Waa sax.
ruuxa eh, ururka hogaaminhaya ee mucaaradka ahaa Waa garta.
waxooga waa loo dulqaataa marka inay asagiiba lagu kaco way yara adag tahay marka asagii baa lagu kacay kursigiisi wuu lusgareeyey Sax.
Eh, waxuba doorashadiina wuu lusgareeyey isaga marka daaqadu ka baxay Sax.
waxaan eh, liibaan aan rabaa inaan ku dhaho markuu uu- uu sheeg qiranhayay inuu ka- inuu eh, uu lu- guul daraysay yay ahayd markii koowaad oo peter dutton aan arkay oo si yar bilmi-aadanimo u hadlaya Waa sax.
labadii ruux ee ka raysay ra-iisul wasaarihii iyo islaantiiba labadaba yuu si wuxuu- ra-iisul wasaarehana wuxuu ku yidhi waan- waan waan u eh, guuriyaan leeyahay eh, waxaanan hubaa buu yidhi inay hooyadii ay ay ay aad ugu farxayso oo ay baraar ku tahay yuu yidhi.
sax.
waxaa kaloo asna gabadha ka raysayna wuxuu iyadana yidhi wiilkeeda waxaa li maraan sii fogayn dhintay sax oo markaas wuxuu yidhi wiilkeeda iyadana dhintay waan ka xumahay marka laakiinse anigu waxaan dhaha mar qaran waxaan dhaha dadkii eh, falastiiniyiinta habaarkoodii baa ku dhacaan dhaha Waa sababta wuu ku jeesjeesi jira anu saasaan dareemaya Waa sax.
ruuxu mabda libaanow inuu aaminsan yahay waa sax xataa hadday dad kala dhibayso waa wax la qadarin karo wey aad iyo aad wuxuu inuu dhaho aniga sidanaan dantayda u arkaa ama sidanaan mabda igu yahay asaa uusan ku xadgudbin Waa sax.
laakiinse siduu u dhaqmahayey iyo siduu u hadlahayey runtii aniga waxaan u arkahayey falastiiniyiinta inuu ku jeesjeesahayay Ah, marka ana waxaan mar kastaba igu soo noqoto waxaan dhahaa habaarkoodii baa ku dhacay haha sababtoo dhowr wax baa jirtay oo Sax.
qalbigay aada ugu dhegtay Sax.
oon qaadan waayey inuu saa sameeyey waxaa ka mid ahayd markii dadkii laga soo qaaday dagaalku meeshu ka socdo ayuu wuxuu yiri dowladda intuu baarlamaanka istaagay wuxuu yiri dadkan khatar inaynan inagu ahayn dowladdu ma noo sugi kartaa ma noo soo dad masaakiinaha oo cadaab ka soo baxay ayuu wuxuu leeyay inay khatar aynan ugu ahayn Waa sax.
waxaan kaloon xusuustaa markii sanad laga soo wareegay arrintii dagaalkan o dhan bilowday dambe bilowday ayuu ra-iisul wasaaruhu istaago u yiri eh, maaragtay condolence dadkii dhintay Sax.
dadka shacabka ah khaasatan ee ku dhintay dagaalka labada dhinacba Labada dhinacba.
ayaanu ahaa tacsiyad ka diraynaa buu Waa yidhi sax.
markuu saa yiri intuu istaagay buu wuxuu yidhi labada dhinac lisma barbdhigi karo Ay.
labada barba isma wardhigi karo macnaheed waxay tahay annaga qolaan saaxiib la nahay qoladan kaleete dadkoodii wixii dhimanaya waana qolyada hadda shacabka ugu badan lixdanka gaadhaya kun gaadhaya ku dhinteen Waa sax.
intuu ka istaagay wuxuu yidhi eh, annaga kuwaas sha- waxba nagama gelin Eh, waxaan saaxiib la nahay oo markastaba aan ka walwalnaa qoladan aan la nahay Marka taasoo kale markii la fiiriy wax maarata biniaadanimada ka baxsan bahayd ma laga yaabaa dee arrinkan siyaasadiisii inay daaqadda ka baxday oo macnaha may hadda uma malaynaya inuu soo noqon haa ani ma aaminsani liberal hadda waxay raadinayaan marka hadda runtu ay dhammaato oo doorashada waxaan ay dhammaato Sax.
wuxuu ay raadinayaan ruux kale Sax.
marka u malayn mahayo inuu soo noqonayo u malayn mahayo ninka da da-diisu nin da weyn la dhihi karaa ma aho Sax.
laakiinse ruux waayey eh, doorashadii waayey Sax.
kursigiina waayey uu qiray hataa Eh, maamul ah.
xumo asaga da- ka timid asaga haa qasab iska ahaa haddana nin usii ciilqabanama waxaa waxaa ka mid ah hadalkiisi markuu hadlahayay inuu farewell iyo waxaan ka dareemay waxyaalaha eh, taariikhdayda aan very proud ku ah bin inaan ahaa bin wasiirka difaaca dowladdii ka horreysay waa sax shuu mogtay wuxuu ahaa wasiirka difaaca buu ahaa Waa sax.
marka wuxuu yidhi wasiirka difaaca inaan soo maray baan waxyaalihii aan ugu baraarsanahay biir marka waxaa ka dareemaysay inuu farewell inuu samaynhayo oo maarataqaanaa uusan wakhti u dhimanayn Waa sax.
waxaysan ahaa marka eh, eh, li- eh, liibaan waxaan dadku hadday rabaan inay na weydiiyaan eh, fikradooda way nala wadaagi karaan eh, oo ay siday u arkaan wixii dhacaya sidii ay arrintu ahayd waxaa kaloo iyadana aan aan rabay inaan ka hadlo Eh, waxaanu soomaalidu meel magaalada waxay ka degan yihiin la dhaho melbourne kursiga melbourne kursigaasi shan iyo tobankii sano lasoo dhaafay waxaa gacanta ku hayay qolada greenka ah weliba kaasatan hogaamiyaha greenka oo la dhaho adam ban kursigii waxa uu hadda qarka u taagan yahay inuu libor ku guuleysto waa sax oo greenkii laga qaado adanba laga qaado arrintan runtii waxay ka mid ahayd waxyaalaha mucjizooyinka ee doorashadan ay keentay wax filahayay ama qiyaasahayay ma jirin sax.
in eh, aadan baan uu xataa khatar inuu galahayo xataa laybarku waan ogaa aniga lacag badan lacag may bal lacag kuma may kharash garaniba gabadha waxay ku- eh, la rafanaysay eh, sara witi la dhaho waan aqaana aniga waxay ku rafanaysay inay waraaqaha xayisiiska print garaysato ayay ayay ku- ayay ku rafaadsanay Waa sax.
that means ururku xooga wuxuu saarahayay kuraasta kale ee in si ay uga difaacaan mucaaradka Ee, ma aynan rabin ee, inta badan mogta waxaa la dhaha way isu xigaan way isu dhow yihiin libarku iyo greenku aad bay isugu dhow yihiin Waa sax.
marka waxayna dhahaan greenkana ku doodaba annaga eh, kollaba ma taageerayno dowlad ay liberal ku dhisahayaan marka maxaa sababaya in greenka oo maadaama melbourne victoria macnaha awood weyn ku lahaa melbourne haa inay qilqil gasho waxaa keen waa su-aal fiican weeye eh, liibaan oo aada u fiican weeye saddex ani markaan fiiriyey saddex xaaladood yaa ii soo baxday oo isu tagay midda koowaad waxaa weeye waxaa la sameeyaa mar kasta oo ay doorasho dhacdo show adhanoo intay doorashadii ma ah kasta maahan marka dhowrkii sanaba Sure.
waxaa la sameeyaa waxa la dhaho redistribution guddi madax bannaan ayaa loo saari markaasaa waxaa la sameeyaa kuraasta laysku dhex daraa ujeeddada ugu weyn loo jeedana waxaa weeye inuusan dalku kala qayb qaybsamin oo sida innaga haddan soomaali oo kale hadda haddaan kasoo qaadno inaynan area noqonin qabiilka baseeto un kursigaas inuu qabiilka kale matalo halkan waxaa loo isticmaalaa qabiil iyaguma isticmaalayaane dadka eh, no- nolosha dadka sida masalanka dadka taajiriinta Waa ah sax.
kursi inuusan noqonin dadka taajiriinta un keliya Waa sax.
kursi inuusan noqonin dadka eh, caydh aha Masaakiinta.
dadka masaakiinta inuusan noqonin Waa sax.
Ya, waxaa la samayn waa lasku dhex dari Waa sax.
marka kursi markuu hadda hataa hadduu u yara bato inuu kasoo qad yartaajiriin u noqday redistribution baa la samayn markaas waxaa la dhihi waa in dhinacan eh, yara dadka yara caydha bar lagaga daro kuwan xaggan kale dhinaca kale bar lagaga daro Sax.
Eh, kuwa profession meel hadday ku yar badan yihiin dadka dhakhaatiirta aha in lagu soo daro in laisku dhex daro redistributionkii la sameeyey melbourne Sax.
kii u dambeeyey 2024 la sameeya waxaa ka dhalatay laba xaafadood oo ay dad aada u taageera live greenka ay deganaayeen sida north carlton iyo north fitzroy Sa- horta waa laga jaray oo waxaa lagu daray kursi kale oo wales la dhaho xagga branswig iyo dhinaca ka tirsan xaggan southka ama koonfurta eh, ama yara markii dhinaca kale loo gudbana xaafadaha la dhaho south yara iyo baraanna Sure.
qaybo ka tirsan oo dad aan inta badan greenka u codayninna waa lagu soo daray horta taasi waxay raadayn bay samaysay Waa sax.
oo dadkii macnaha dad aan eh, kuwo aada ugu codayn jiray greenkana bar ahna waa laga jaray bar aan green aada u codayn jirin oo ina mateli jirinna waa lagu soo daray taa basese ma ahayne sababtoo ah, eh, inta ay ka horreeyeen runtii aad bay u badnayd toban eh, manaha eh, toban bointibuu yuu ka horreeyey waxaa kaloo kusii darmatay oo xataa asaga uu qoray aadan baan xataa naftigiisa uu qoray markuu miidiyaha la hadlayay waxaan ognahay eh, libaanow in aan ku jirno waqti aada qalqal lagu jiro Waa sax.
dhaqaalihii baa qalqal ku jira adduunkii baa qalqal ku jira dagaalkii saddexaad baa mar la sheegaya inuu dhaco aad maqlaysa Donald Donald Trump oo dhacaya dagaalkii saddexaad baa yaad ka- wasiirkii madaxweynihii uu ku lahaa Ukraine uu ku lahaa qalqal aad u daran baa jira Iyo tarafka- maciishadii baa adag Waa sax.
ee, waxyaalo oo dhan marka arrintaa dhacdo waxaa lagu yaqaanaa dadku waxay dhici wixii la dhihi jiroo kale eh, eh, xadiida diinka legend nafti ah qiyaamaha markii la tago ruux walba waxaa naftiisu ka welweli Waa sax.
meesha uu dad kale iyo ciyaal iyo wax ka welwelahayay Ma jirto.
nafti naftaydu dhihi Waa sax.
marka arrintaa lagu yaqaanay oo weliba magaalada dadka degan ay ahaayeen intooda badan ladan sax.
ayaa waxaa lagu yaqaanay greenka waxay ugu codeeyaan waxoogoo faakihaysi ah waa ruux iska ladanahay shaqo fiican buu haystaa ee, meel fiican buu degan yahay guryahooda inta badan dadka magaalada hoose degan guryahooda ayagaa iska leh marka waxay marka xooga saaran marka ruuxa aan saansaankiisa jeclahay ruuxa siduu u hadlo aan jeclahay Waa sax.
ruuxa ee, waxyaalaha aan taageero sida cimilada oo kale environmentiga Sax.
sida human rightka Waa sax.
sida waxyaalaha dibadaha ka dhacaya Waa sax.
ruuxa aan saa yaan maaragtay faakeysi oo kale iyo ru- iyo dadku marka yay isbarbar dhigi oo ay yay u codaynayaan Hadda ma- laakiin markay arrintu ay gaadho dhidi ay gaadho oo ruuxii quutulyoomkiisi Waa sax.
iyo nabadiisi nabadiisii Sax.
uuba ka hadlahayo Waa sax.
marka waxaa loo cararahayaa dadka labada urur ee go-aanka ee- ee dowladda qabata Waa sax.
haddaba inta badanna dadku waxay aaminaan arrintaas oo kale laybarka ayay marka yay ku aaminaan Ee, aas- aadan baan mar la wareysanaya wuxuu yidhi dad baa waxay igu dhaheen waxaanu u codaynaynaa laybar si aan peter dutton uusan dalka u qabanin Wow.
ayagoo ka cabsanaya peter dutton Waa sax.
inuu dalka qabto ayaa waxay ku dhaheen Waa gartay.
aadanow Waa- waan ka xunnahay Waan ka xunnahay.
ninkaasaan meesha oga ilaalino
xaaladan way xaaladdu waxaa way xun tahay marka ninkaasaa ma rabno inuu meesha qabto Waa saa sax.
daraaddeed Sax.
waxaanu eh, waxaan difaacaasaan gelaynaa Waa gartay.
arrintiisa weli hadda lama dhammaystirin laakiin say u socoto anu waxaan u malaynayaa inuu aadan baan ay u dhammaatay sababto aan saa u lahayn waxaa weeye sabtidii laga soo bilaabo ilaa caawadan oo tiradii weli ay socoto markii ugu dambeysay Sax.
laybarka ayaa ka horeeya greenka hal mar greenku ama lama sinmin ama kama hormarin taas marka arrin sahlan ma aho Waa sax.
inkasta oo ninkan lagu yaqaano aadka loogaga dambeeyo doorashada ee la dhaho eh, anthony green uusan weli isagoo declare garaynin waxaa ninkan lagu yaqaanaa Waa ku mintadaya.
dhowr saacadood gudahood markay doorashadu dhacdo waxaa loo bartay almost soddonkii sano u malanaya yuu arrintaa waday dhowr saacadood gudahood yuu isagoo ku dhufani markuu ku dhuftana meeshii uu yidhi unbay mari Waa-
xalay baa ugu dambeysay sabtidii baa ugu dambeysay ee, tii ugu dambeysay uu kabar garaynayo uu ritaar garoobay Waa sax.
markaasaa waxaa la yaab kala liibaan waxaa kaan qaadan waaya xataa naftayga saama moodaynin Aad iyo aad.
De- siyaasiyiintii oo dhan liberaalka l- ee- ee- ee, laybarki n- kuwa kasta yaa fayl galay oo dhahaya antony green kalsoonida ugu weyn aan qabno waa antony green markuu dhaho xataa ayaga hadday luus garaynayaan markuu antony green dhaho "Way- way luus gareeyeen waxaa dhiban aqbalaynaa Anaga dhawaan john sidii- howard baa ka mid ahaa Waa sax.
wuxuu yidhi anigoo eh, u malaynaya buu yidhi inaan eh, rajo ahaa markuu ku- ku guuleysanaya ahaa markuu eh, cameron uu ka qaadayeed baa malanaya Waa sax.
anigoo rajo yara sugahayo oo leeyahay waxbaa soo socda soo soo leeyahay ayuu anton green ku dhuftay buu yidhi markaasaan wuxuu yidhi iska iska quusto Iska quusto, iska dhaqaajiyo.
Iska- iska dhaqaajiyo marka waxaan taa u keenayaa ninkaasi weli kuma dhawaaqin Waa sax.
weli ma uusan declare garaynin inkastoo uu leeyahay way adag tahay Eh, waxaa sii adkaynayana li- eh, liibaan waqtiga yaran ka haysan xanuun dadka inay soo wacan inay noo suurtagelinine waxaa midaan raba dadka in la wadaago waxaa jirta waxyaalo la yaab laha jirta markaad arrimahan hoos u fiiriso ood barani dadku say u codeeyaan dadka boostaalka u codeeya ee codsada ama waxay doonto ha noqotee intay mashquulsan yihiin ama meel kale joogaan dhihi boostada hana loogu soo diro codkanaga hana loo soo diro intaan soo codeeya baan boostada ku soo celine dadka nooca u codeeya intooda badan waa dad u codeeya liberaalka Waa sax.
liberaalka preferensigooda labaadna markii ay ay dhahaan liberal number one ka dhigaan oo la dhahaa deedna ruuxa labaad yaad ka dhigaysaa inta badan waxay siiyaan laybarka that means ayaga ma aha macnaha in laborka jecel yihiin laakiinse atleast laborka cugdad we- eh, shaki weyn kama qabaan waa dad taladii hadda haya marar hona soo hayn jiray Waa sax.
laakiinse kuwan yaryarka ma jeclo Ma ayaga u dhiibaya.
Ha, green iyo ma jeclo Waa sax.
saas daraaddeed markii iyaga la dhaho okay yaad rabtaan gr- liberal baan rabnaa haddaba liberal hadduusan suurtagelin yaad ku xijisiinaysaan inta badan waxay ku xijisiyaan eh, eh, li- li- library iyo ku xijisiyaan Waa sax.
guud ahaan bay marka saa u dhacdaa haddaba preferencega hadda la tiriyey ee siinaysa ee markii codkii koowaad la tiriyey ka labaad hadda siinaysa laybarka si overwhelming ah You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.